raxmaan raxiim subax wanaagsan khiyaartaa wada naga dhegaysanaysaa iyo qodobada wararka radio muqdisho oo idiin hayana waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey shir looga hadlayo arrimaha dowladaha hoose kaasi oo wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka soomaaliya ay soo qabanqaabisay loogana hadlayey arrimaha ku aadan wada shaqaynta dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada hoos yimaada si loo baahiyo nidaamka dawliga ah ololihii u diyaargarowga doorashada ama soo xulidda xubnaha baarlamanka ee matalaya deegaanada galmudug ayaa waxa ay ka socdaan magaalada cadaado ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka galmudug wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda carabta oo soo dhoweeyey shir lagu taageerayo waxbarashada soomaaliya iyo qaramada midoobay oo sheegtay in ay ugu deeqayso soomaaliya lacag dhan toddobaatan milyan oo dollarka maraykanka ah taasi oo loogu talagalay in lagu caawiyo dadka qaxootiga ah isbeddello dhanka horumarka ah ayaa waxaa laga dareemayaa xabsiga dhexe ee xamar iyada oo lagu soo kordhiyey goobo ay wax ku bartaan maxaabiista ku xidhan xabsigaasi akhbaaraadka caalamka ee rediyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya uu idiin hayo ee subaxnimona waxaa ka mid ah maraykanka iyo ruushka oo ku heshiiyey qorshaha loogu talagalay in lagu dhammeeyo colaadda ka aloosan gudaha waddankaasi suuriya iyo arrimaha soo afdaridda khilaafka ka taagan dalkaasi ee u dhexeeya kooxaha mucaaradka iyo dowladda uu hogaamiyo madaxweynaha waddankaasi bashaar al asad
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m k dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho net iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkeenna subaxnimo ugu door koronaa warkii oo dhan wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo ka qaybgalaya barnaamijka kulanka toddobaadka ee ka baxa warbaahinta qaranka ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey ajendayaasha diiradda lagu saaray shirkii looga hadlayay arrimaha dowladaha hoose ee ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka shirkan oo ah shir mar ay qabato wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay wasiirada arrimaha gudaha ee maamul goboleedyada ka jira dalka oo uu ka mid yahay maamulka koonfur galbeed soomaaliya shirkaasi ayaa waxaa looga hadlayay arrimo ku aadan baahinta nidaamka federaalka iyo sidii maamulka dawliga ah hoos loogu daadejin lahaa si bulshada soomaaliyeed loo gaarsiiyo nidaamka dawliga wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxa uu radio muqdisho uga warramay ahamiyadda shirkan uu u leeyahay maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee soomaaliya iyo bulshada intaba natiijada ugu dambaysa horta la rabo waxaa waaye in la helo soomaali wada shaqaysa dan dan midah wada leh hase yeeshee adeegyo la kala geeyey meelo fogfog ayadoo la isticmaalayo sista muslimida dabcan soomaaliya khilaafkeeda shan iyo labaatankii sano kahor burburkii dowladda dhib ka dhacay soomaaliya ma ahayn laisku haysto laisku haysto iyo dhibaato kale oo isirnaa midna ma ahayn wuxuu ahaa waxa la yidhahdo qaybka khayraadka iyo qaybsiga awoodaha labadaasna waxaa xaqiiqdii barnaamijkan wuxuu suurto gelinayaa in khayraadkiina heer deegaan uu usii daajado maamulkiisi sidoo kale awooduhuna heer deegaan in ugu qaybto tusaalaha kale degmada degmada magaal wadanka soomaaliya maanta masi tusaalaha degmo ku taala koonfur galbeed soomaaliya marka maamul loo sameynayo cidla go-aanka gaarinayo dadka deegaanka iyagaa laisu keenaya iyagaa isu imaanaya iyagaa ka wada hadlaya arrimahooda gaarka ah iyagaa ka wada cidda ayagu ay u arkaan in mas-uul ay ka noqon karto soo doornaa dabcan canshuurta laga qaada deegaanka waxaa lagu celin doonaa deegaanka haddaba si deegaanka meeshaas marka waxaa laga faa'iidaya laba arrimoodba in khayraadka in la wadaago oo ay dadka deegaanka khayraadkooda ay ka tagtaan oo go-aankooda ay gashaan iyo sidoo kale dadka iyaga u hogaa ku hogaaminaya barnaamijkaasi horumarkooda ka shaqeynaya iyagu inay doortaan iyadoo meesha aysan ka marnayn sistamka dowladnimo oo xeer dastuurka waa soomaaliya waafaqsan lagu qeexayo habka een, sida magaalooyinka ama do- do- dowlad goboleedu u kala khayraad badan yihiin iyo sida loo qeexanayo صحيح آه، بس هبقى حب الصومالي والأم يعني هي كده بلا مجد بتاعي خالص طبعا أم لا لكن أنا كده في المستقبل ما مولد قاتل أي كلمة كده يعني ما أعرف أي أي واحد من هذه الأيام ما تسيسوا بقدر يكون غاية إيه يجي إنسان حيرب إنسان خمسان أنا إيه لا يعني
aada u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo faahfaahin ka bixinayay ahamiyadda shirkii looga hadlayay arrimaha dowladaha hoose kaasi oo mar ay u qabato wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda soomaaliya wasiirada arrimaha gudaha ee maamul goboleedyada ka jira dalka magaalada cadaado ee xarunta kumeel gaarka ah ee maamulka galmudug ayaa waxaa si habsamila uga socda arrimaha ku aadan soo xulidda xubnaha baarlamanka ee deegaanada galmudug ku matali doona dowladda federaalka soomaaliya iyadoo ergooyinka halkaasi ku sugan ee isugu jira waxgarad qeybaha kala duwan ee bulshada siyaasiyiin iyo culimowdiin ay wadaan qorshaha lagu soo xulayo xubnaha baarlamanka ee deegaanada galmudug si ay u bedelaan kuwa hadda jira oo waqtigoodii uu dhammaaday haddaba waxaan qadka taleefonka ee magaalada cadaado kula xiriirnay wariyahayaga maxamuud cabdi diirshe oo ku sugan magaaladaasi maxamed cali axmed rooraaye ayaa waxa uu wax ka weydiiyey halka ay marayaan qorshaha soo xulidda xubnaha baarlamanka ee galmudug ku matali doona dowladda federaalka
magaalada cadaado waxaa ka socda xulistii erjada dooranaysa xubnaha baarlamanka federaalka ee deegaanada galmudug ka imaanaya waktigii loogu talagalay eh, ergada xuusteeda in lagu soo gabagabeeyo eh, waxa weeye eh, ilaa saddex iyo tobanka bishan september Eh, marka waxaa moodaa in lagu jiro maalmihii ugu dambeeyey inkastoo eh, meelaha qaarkood eh, aan lasoo dhamaystirin xulista ergada haddana arrintaas ayaa mooda in aada loogu mashquulsan yahay iyadoo sidoo kale eh, xiriir toos oo ka dhexeeyo shirka nolosha watashiga qaranka muqdisho ka socda iyo go-aanada kasoo bixi doonaya xulista ergada Eh, dhinaca kale magaalada waxaa ka soconaya eh, u diyaargarowga eh, shirarka eh, eh, la xiriira arrimaha doorashada oo qaybihii ugu muhiimsanaa ay dhiman yihiin in magaaladu isu diyaarinayso hoteelada markaad aragto eh, dhinaca nabadgelyada eh, maadooda ilaa dad lagu qiyaasay saddex kun ilaa afar kun oo qof oo magaalada ku cusub ay imaanayaan arrimaha doorashooyinka awgoodna ay u imaanayaan in loo diyaariyo dadkaasi meelihii ay jiifan lahaayeen eh, gaadiidkoodii iyo dhammaan adeegay u baahnaayeen oo dhan
waan gartay Een, waxaa magaalada een, soo gaaray een, xubno ka tirsan saraakiisha een, ciidamada xoogga dalka soomaaliya marka maxaa xiriiroo ka dhexeeya booqashadaasi iyo doorashada arrintaasi waa arrin aada iyo aada u muhiim ah marka la eego eh, dhinaca nabadgelyada iyo arrimaha doorashooyinka waxaa ka dhexeeya xiriir toos ah eh, sababtoo ah em, waxaa loo baahnaan doonaa ciidamo intii hore ka badan waxaa loo baahnaan doonaa dib u habeyn in lagu sameeyo eh, siyaasadda amniga iyo xasilinta deegaanka iyadoo la eegayo culayska halkan kusoo wajahan Eh, arrintaasna eh, wafdiga ka socda taliska xoogga dalka waa ay ka hadleen iyadoo qodobta koob iyo labaatanaad eh, qalabkooda iyo tayadooda la kordhiyey si arrimaha socda ay miisaan xoog la ugu yeeshaan
waa gartay Een, dhinaca kale waxaa faahfaahin iga siisaa een, sida een, ciidamada kale ee booliiska iyo kuwa een, nabad sugidda iyana ay hadda ugu diyaar garoobeen een, nabadgelyada een, goobaha ay ka dhacayso een, doorashada
aada iyo aad ciidamo waxaa jira boolis oo gaaraya ilaa afar boqol oo askari oo tababar uga socday magaalada cadaado dhowrkii bilooda lasoo dhaafay waxaa la rajeynayaa maalmaha soo socda tababarkooda inuu soo gabangaboobo waxaa hadda socota eh, qalabkii ay ku howlgeli lahaayeen haday tahay gaadiid iyo hubba in loo diyaariyo si ay arrimaha doorashooyinka eh, uga qayb qaataan Eh, sidoo kale dhinaca nabad sugiduna dadaaladooda iyo howlahooda gaarka waa ay wadaan
wariyaha warbaahinta qaranka ee magaalada cadaado oo u warramayay maxamed cali axmed ruuraaye islamarkaasina faahfaahin ka bixinayay xaaladihii ugu dambeeyey ee ku aadan arrimaha ololaha soo xulidda xubnaha baarlamanka ee matari doona galmudug kuna matari doona baarlamanka federaalka ah ee soo socda wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka jaamacadda carabta ayaa waxa ay soo dhoweeyeen shir lagu taageerayo waxbarashada soomaaliya sida faahfaahinta warkan uu ku hayo waryahayaga fahad cabdigaas golaha wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda carabta oo kulankoodii boqol afartan iyo lixaad yeeshay ayaa go-aan dowladda kuweyt ay ku gaartay martigelinta horaanta sanadka labada kun toban iyo toddobada shir loogu taageerayo horumarinta waxbarashada soomaaliya wasiirada arrimaha dibadda ayaa gabagabada shirkooda waxay kaga dalbadeen dowladaha carabta gaar ahaan wasaaradaha waxbarashada in ay kaalin buuxda ka qaataan sidii dowladda soomaaliya looga taageeri lahaa kor u qaadista tayada waxbarashada iyo sidii manaahijta iskuullada looga dhigi lahaa carabi golaha wasiirada ayaa bogaadiyey dadaalada iyo taageerada carbeed ee xilligani soconaya ee laga gaaray dhinacyada amniga horumarinta gargaarka bini-aadanimada iyo dubudhiska iyo sare u qaadista tayada hay-adaha dowladda gaar ahaan ciidamada soomaaliya wasiirada arrimaha dibadda ayaa sidoo kale waxay ugu baaqeen hay-adaha sanduuqyada iyo golaha wasiirada wadamada carabta in ay taageero u fidiyaan dowladda soomaaliya sidii dhibaatada looga qaadi lahaa shacabka soomaaliyeed oo in muddo ah burbur ku jiray golaha wasiirada ayaa sidoo kaleeta kulankooda waxay kusoo dhoweeyeen horumarinta dowladda soomaaliya ee ka gaartay arrimaha la xiriira dib u heshiisiinta soo nooleynta iyo dib u howlgelinta hay-adaha dowladda waxayna aada u bogaadiyeen dadaalada ciidamada midooda afrika iyagoo taageero siinaya ciidamada dowladda soomaaliya sidii loo ilaalin lahaa ammaanka iyo xasiloonida waddanka ugu dambeyn golaha ayaa aada u cambaareeyay dhammaan ficilada guracan ay ku kaceen kooxaha argixisada kuwa oo beegsada xarumaha dowladda ciidamada midooda afrika iyo shacabka soomaaliyeed waxayna ugu baaqeen dowladda xubnaha ka ha jaamacadda carabta in ay dowladda soomaaliya ka taageeraan dhanka siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo amniga
aada buu mahadsan yahay fahad cabdigaas isku duwaha arrimaha bini-aadanimada ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya master beter declerka ayaa shaaciyey in sanduuqa arrimaha bini-aadanimada ee deeqbixiyaasha kala gedisan ee qaramada midoobay uu siinayo soomaaliya lacag dhan toddoba milyan oo doolarka maraykanka taasi oo loogu talagalay in lagu caawiyo dadka qaxootiga ah islamarkaasina kor loogu qaadayo howlaha gurmadka ee loo fidinayo dadka iyagu ku barakacay gudaha magaalada muqdisho bayaan laga soo saaray shir jaraa-id oo ay qabatay qaramada midoobey ayaa waxaa lagu sheegay in deeqdan ay tahay markii labaad ee loo fidiyo dadka soomaaliya gudaheeda ku nool taasi oo ujeedkoodu ay tahay sidii loo horumarin lahaa adeegyada waxbarashada caafimaadka cunnada biyaha hoyga iyo arrimaha kale ee la xiriira fayadhowrka degmooyinka daynile iyo kaxda ee gobolka banaadir degmooyinka daynile iyo kaxda ayaa martigeliyay qaxootigii ugu badnaa ee ku nool caasimadda magaalada muqdisho kuwaasi oo iyagu ka barakacay qaybo ka mid a gobolada dalka sanadkii labada kun shan iyo tobankii sababo la xiriira adeegari iyo xadgudubyo ka dhanaa xuquuqul insaanka waxaana tiradoodu ay kor u dhaafaysaa boqol iyo labaatan kun oo qof waxaa xusid mudan in qaramada midoobay bishii julaay ee sanadkan ay ugu deeqday qaxootiga ku nool soomaaliya lacag dhan toddobaatan milyan oo doolarka maraykanka taasi oo howlo gaara loogu fidinayo qaxootiga ku nool magaalooyinka baydhaba iyo kismaayo maxaabiista ku xiran xabsiga dhexe ee xamar ayaa waxaa loo fidiyey adeegyo kala gedisan iyada oo lagu soo kordhiyey goobo ay wax ku bartaan maxaabiista xabsiga dhexe ee xamar xabsiga dhexe ee xamar ayaa waxaa ku xiran maxaabiis aada u fara badan oo loo haysto dembiyo kala duwan muddooyinkii dambe ayaa waxaa xabsiga laga dareemayay isbedelo weyn oo dhanka horumarka iyadoo xabsiga laga hirgeliyay xarumo loogu talagalay inay wax ku bartaan maxaabiista ku jira xabsigaasi maxaabiista ku xiran xabsiga dhexe ee xamar ayaa hadda waxaa ay heleen waxbarasho isugu jirta diini iyo maadi labadaba waxaana duruustaasi bixinaya macaalimiin aqoon durugsan leh oo ka tirsan ciidanka asluubta soomaaliyeed sareeye gaas bashiir maxamed jaamac bashiir goobe taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed ayaa sheegay inay hormarinayaan goobaha waxbarasho ee xabsiga ku yaala isagoo tilmaamay in ujeeddadu ay tahay in maxbuusku uu xabsiga ka soo baxo isaga oo aqoon iyo xirfad leh maxaabiista xabsiga dhexe ee xamar ku xidhan ayaa waxa ay boogaadiyeen isbedelada horumarineed ee ka bilowday gudaha xabsigaasi waxaana ay sheegeen inay diyaar u yihiin waxbarasho iyagoo taliska ciidanka asluubta soomaaliyeed ku ammaanay dadaalada ay ugu jiraan horumarinta nolosha maxaabiista ku xidhan xabsigaasi halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya maraykanka iyo ruushka ayaa waxa ay ku heshiiyeen qorshe loogu talagalay in lagu dhammeeyo colaada ka aloosan gudaha waddanka suuriya iyo bilowga hanaan siyaasadeed oo kumeel gaar ah xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka john kerry ayaa waxa uu sheegay in qorshahan ay ka mid tahay toddoba maalmood oo xabad joojin ah oo dalkaasi oo dhan ka hirgasha kana bilaabanaysa markii ay heshiiyaan oo qalinka lagu duugo heshiiskaasi ku aadan sidii loo soo abjari lahaa colaada ka aloosan waddankaasi suuriya john kerry ayaa waxa uu sheegay in heshiiskan ay suuragal tahay inuu noqdo midkii soo abjari lahaa colaada ay ku dhinteen dad badan oo gaaraya konton kun oo qof wasiirka arrimaha dibadda ee waddankaasi ruushka sergey lafrof oo hadlay ayaa waxa uu sheegay in heshiiskan uu yahay mid la taaban karo oo wax ku ool ah waxaana uu intaasi raaciyey in moscow ay marka horeba u sheegtay madaxweyne asad in uu isagu u dulqaato cadaadisyada kaga imanaya kooxaha mucaaradka si loo gaaro xalkama dambaysa oo ay gaaraan dhinacyada isku haya waddankaasi suuriya dhinaca kale ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan waddankaasi suuriya stephen demastura ayaa waxa uu sheegay in isfahamkani uu la xiriiro soo celinta heshiiska hakinta colaada ee waddankaasi suuriya warkii caalamku aad ka dhagaysanayseen khiyaarta hawada nagala xidhiidha radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya xilligan waa naga intaa cidda uu seego beejkeena radio muqdisho dot net ayay ka heli kartaa